waa mahadsantahay axmedow gobolka wax dhiba kama jiraan guud ahaan wax hadda khalkhal siyaasadeed oo ka jira ma lahan sida loo buunbuurinayo iyo gobolka siduu yahay wax weyn baa u dhexeeya sababtoo ah gobolka waa degan yahay waa jiraan niman soo taariibay oo nimankai afka duubnaa iyo shabaabka soo dhex maray oo gobolka qaybo ka mida yimid laakiin wax isbedela gobolka midnimadiisii iyo isku xirnaanshihiisii iyo deganaanshihiisii midna kumaysan geysan example hadda ninka guddoomiyaha gobolka aad maqashay oo lasoo taariibiyey kulligaari uu ku jiraa meel uga baxay iyo meel uga bixi kara iyo hawl uu u hayo dadkana ma jirto shaqadii gobolku sidiisii u socotaa iyo degmaduba amnigii degmadu waa sideedii wax iska bedelay ma lahan qabdhaqankeedii iyo hawlaheedii sideedba u socdaa degmada shalay waxaa la taariibay macalinow oo doolow luuq ku tegay taariib ku tegey xog waxaan ka haynaa isaguna inuu meeshuu galay ku jiro oo markuu meesha tegay baatuu hadalla yiri yiri isagana degniin la siiyey isaga gudoomiyii degmadaba nimankii admis oo meesha joogay u yeereen wax damboo dhacdhaa ood samayn kartaana ma jirta la yiri iyaguna halkooda ay isaga maaragtay maxbuus guryaha isaga yihiin marka gobolka intiisa kale labadaas dhacdo unbaa xoogaa dadku waxay u qaateen wax weyn isbedeleen laakiin dhammaan gobolka intiisa kale waa caay wax dhiba kama jiro hadday tahay maar dheereen hadday tahay doolow hadday tahay beed xaawo hadday tahay buurdhuubo gobolka intiisa kale waa degay wax dhiba kama jiraan labada meeloodna iyaguna xal baa laga gaaray waxda dhib weyn ka jira malaha warta mas-uuliyiinta maamul goboleedka jubbaland ay u magacawday gobolka gedo oo booqashooyinka ku maray isla markaana kulamada halkaasi ka wada
ma jiraan wax maamul goboleeda oo ay soo magacaabeen oo dadka reer gedona ay aqoonsan yihiin oo ay soo dhoweeyeenna ma jirto hadday weydo macalimow iyo hadda waxaad sheegtay alqaadi alqaadi waa nin sheekh oo dee awalba degmada baareere u dhashay joogayna wax hadda uu ku soo kordhiyeyna ma jiro meel uu ka hadlay iyo meel wax ku sheegtayna ma jiro hadda ciddii walaaq ku soo qortayna in laga jawaabo weeye meelsan ka jawaabin kamana hadlin haddana ma dhahayno waa maamul lasoo magacaabay oran mayno sababtaa dee aniga qofkaa rabaa iska qori karaa laakiin waxaas waxaa ka muhiimsan inay shaqeeyaan baa ka muhiimsan annaga iyo ninka waraaqaha soo qurquraya waxa naga dhexeeyana waan ognahay muxuu hadda waraaquu soo qoray oo hebel iyo hebel iyo hebel iyo wiilasha ugu soo qorayna is oran mayno dee waxa naga dhexeeyaaba waxaa iska weyn marku waxaan ku xaqiijinayaa dhammaan degmooyinkiisu oo yihiin ama wiilal waraaqa lagu soo qoray ha joogeen ama yaysan joogin dhammaan degmooyinku siday ahaan jireen weeye sidooda bayna ku shaqaynayaan waa hadda khalkhal siyaasadeed ah iyo wax uu ka bedeli karo keligii taliya axmed madoobe ma jiraan waase isku dayayaa inuu maraxaanka dhexdiisa iyo gobolka dhexdiisa qaaquul siyaasadeed iyo amni darraba inuu ka abuuro laakiin waxaasi maahan wax dhacaya haddii aan leydmo meesha gobolka ah dad waxbartay siyaasiyiina odayaal ah waxgaradaa jooga waana isku xiran yihiin dadka dibadda jooga iyo dadka gobolka joogaba waa isku xiran yihiin waxaana dhowaan gobolka ka dhici doona shirweyne haddii aan leedno meesha siday hordhac u tahay dabeedna loogu yeerahayo dhammaan meelaha soomaaliyeed ee ka soo jeeda jubbaland ayahoodan ay uga tashan doonaan marka axmed iyo waxa la socda iyo wiilasha uu khaldahayo oo lacagaana idin siinaya iyo koonsalaan dhisaynaa uu ku hayo waxba kama jiraan konsalahaas hadduu dhisahayo koo iyo toban sana iyo laba iyo toban sana u dhisi lahaa waxadda maanta looga fadhiyo konsal axmed gacantiisana ku jira ma lahan annaguna waxaan ka sugayna oo konsalaha ma jiraan konsala iyo maamul hadda waa leenahay degmooyinku hadda waa noo dhisan yihiin hadda dibudhacala naguma jiro axmed baa maamul idiin dhisayo konsala idiin dhisayo dhaqaalaedu ku bixinayana malihin kuwa wax ma garadaha laakiin waxaas loo sheegayaa waase wiilashayadiio waan maaragtay gacantaan ku haynaynaa iyagoo meeshooda jooga dadkooda ka mid ah dhibaataa loo geysan bay joogayaan magaalooyinkooda waxaana dhib siyaasada ay bedeli karaan gobol ay axmed gacanta u gelin karaanna ma jirto gobolka iyo arrimihiisa iyo wiilasha magacyada loo sura waraaqaha loo soo dhiyeyba intaas weeye xaaladda guudna waa saas amnigu waa wanaagsan yahay degma hadda aas leenahay nabadgelyadadaa ku dhacday ma jirto intaasaan ku xaqiijinaya waa tahay ugu dambeyn suldaan gurey sidee ayaad u artaa xalka maadaama arrinta ay taagan tahay gobolka gadan xaaladiisu ilaa iyo dhowr sanaba uu muran uu ka taagan yahay oo maamul goboleedkii uu ka tirsanaa uusan raacsanayn maamulladii ka jireen dowladdii federaalka ee hore u taageeri jirtay ee meesha ka baxday oo dowladda federaalka hadda dhisanna ay ku baaqday in waajib ay tahay in gobolka gedo uu hoos tago jubbaland marka xalka muxuu ku jiraa horta dowladda federaalka gobolkan ayadu waajib kama dhigayso inuu jubbaland ka tirsan yahay gobolkan waaba jubbaland jubbalanta lagu sheegayaba gobolku ka bilowday weye waxaa la diidan yahay ina jubbaland ma ahan waxaadda nala sheegayo jubbaland baad ka mid tihiin iyo ka mid manihiinna meeshaa ma taallo waxaa taalla meesha nidaam iyo maamul iyo system lagu he heshiisaa taalla mooyaane
waa gartay
maamulka xun oo fadhiidka oo ummadii reer jubbaland oo dhan dhibka u geystay weli wuxuu gobolku diidan yahay gobolkana waa gobolka keliya oo jubbalanta la sheegaba xor ka ah weeye markii laga reebo laba magaalaha madow iyo kismaayo laga reebo gobolada jubbaland reerta kale waxaa haystaa cadow baa haystaa marka gobolkan waa gobolka ku hadla afka jubbaland weeye waa gobolka ay isugu imaan doonaan ama ay haddaba joogaan dadka ka soo jeeda reer jubbaland oo dhan hadday ciidan tahay iyo hadday oday dhaqameed tahay iyo hadday siyaasiyiin tahayba waana gobolka la rabo in lagu dhiso haddii aadagna maamul la wada leeyahay oo jubbaland leedahay lawada- lagu leeyahay lagu dhisa weeye marka gobolku ma ahan gobol hadda goodoon ku jira ma ahane waa gobol jubbaland isagoo ah waa gobol la rabo in isugu keeno inta hadda ka maqnay uu isugu yimaadaan iyo inta joogtaba inay uga tashadaan ayaha jubbaland la wada leeyahay weeye Ee, waxaa dadka reer jubbaland reer gadood ama reer jubbalanta gada joogta ay ka soo horjeedaanna waa nidaamka khaldan oo keligii taliska ah oo oo la wada lahayn oo meel nin gaara maaragtay dadkii xasuuq iyo dhibaato iyo amni darro ugu geysanayo wey. marka insha allahu dadka reer jubbaland os haddii aalaydma nidaam aad leedihiin oo jubbaland loo dhan yahayaa oo beel kasta oo jubbaland degta ay xuquuqda ay leedahay ay ka dhexeli doonto ayadoo xor ah kuna qanacsan baa ka dhexi doona gobolka haddii aan lidno aakhirka bishaan aan ku jirno oo julaay bay waxaa ka bilaaban doonaa is aragyadii ugu horreeyey iyo guddiyadii guglaha gugashaa fidin lahaa iyo qaababkii iyo ajendayaashii baa la ciyaaranayaa usna haddii aan lidno bartamaheeda berihii labaatanka agost lagu gaaro tobanihii agost lagu gaaro ee, gobolku wuxuu yeelan doonaa maamul cusub oo la wada leeyahay oo loo dhan yahay oo cadaalad iyo is arag- aragti midaysan iyo isfaham iyo isxilqaam iyo is maaragtay maaragtay wax la wada leeyahay baa lagu dhisan doonaa ma dhacayso saddex nin iyo keen nin baan ka dooranayaa ma dhacayso een, een, askarta inta laga bedelo dharka in la yidhahdo xambaara wax la wada leeyahay oo cod loo qaado sanduuq cad oo halkaa faradii la dhigay baa lagu kala bixi doonaa cid loo diidayo iyo lagu hortaagan yahay cid la leeyahay adigu ma astaahishid ma jirto qof kastoo reer jubbalandna wuxuu astaahilaa inuu qabto xukunka ugu sarreeyo jubbaland wuxuu astaahilaa inuu xildhibaan jubbalandna noqdo wuxuu astaahilaa inuu golaha fulinta ka mid noqdo wuxuu astaahilaa hay-adaha amniga inuu ka mid noqdo wuxuu astaahilaa hay-adaha garsoorka inuu ka noqdo qof kastoo reer jubbaland qof laga leeyahay male qof walba wuxuu ku qanacsan yahay oo beeshiisa iyo wuxuu deegaanka uu degan yahay uu ku helo uuna helaya haddii aaladna laakiin ma jirayso qolo laxaqdarro lagu samaynayo iyo qolo si gaara loo fiirinayo midna ma jiri doonta haddii aan leedno marka gobolka arintaas wey xaalkiisu malahan gobol hadda ka go-ay jubbaland malahan gobol hadda lagu darayo dowladda soomaaliyana soomaaliya ayadaa loo dhaariyey ayadaana mas-uulka Ee, waxaan noolahay warar sheegaya dib u heshiisiye kuwa soo kuwa waraqaha loo soo dhiibay qaar ka mid ah oo oranaya dib u heshi- dib u heshiisiin baan ka samaynaynaa gobolka dalkan gobolkan dadka degan oo deegaanka wax dhibaato ah oo ka dhexeeya ma jiro waa waxa axmed ku mashquulinayo una sheego maaragtay dowladda iyo kuwa waraqaha usoo dhiibahayaba annaga isma haysane waxaa is haysta waa reegado waa beelow kaadiba weye degada waxba kama dhexeeya gobolka dadka degana dhib kama dhexeeyo mid sidaas eh, iyo mid colaadeed midna gobolka dhexdiisa kama jiraan Eh, dadka reer jubbalandna mid siyaasadeed iyo mid colaadeed kama jiraan keliya ninka un maamulka khaldan ee kismaayo dhaafi karin weye waxaa dhibaatada ay ka qabaan dadka reer dadka shacabka oo reer jubbaland laakiin waxaa qabaailada reer jubbaland ka dhexeeya oo colaad ah oo laga heshiisiinayo guud ahaan iyo